sideed tobanka bishan dadka degan magaalada edmonton ee gobolka alberta waxay u dareeri doonaan inay doortaan duqa magaalada iyo labaiy tobanka xubin ee golaha deegaanka ilaa saddex qof oo soomaali ah oo kale ah axmed cali naciime hayle iyo haaruun jibriil cali ayaa ka mid ah saddex iyo toddobaatan qof oo isdiiwaangeliyey si ay u tartamaan sanadkii hore ayaa magacyo cusub oo dadka dalkan looga yimid ah loo bixiyey xaafadaha edmonton kadib markii golaha deegaanku ay sidaasi u codeeyeen sheekada xiisaha leh ee doorashadan ayaa ah in haruun jibriil cali oo siddeed iyo toban sana jira uu noqonayo qofkii ugu da-da yaraa ee u tartama golaha deegaanka ee magaalada edmonton markii uu murashaxnimadiisu ku dhawaaqayey wuxuu ahaa toddobiyo toban sano jir balse bishii abriil ee sanadkan ayay u buuxsantay siddeed iyo toban sano taasoo u suuragelisay inuu tartamo sharci ahaan haaruun jibriil cali ayaa muuqaal kooban oo uu uga hadlayay murashaxnimadiisa oo uu ila soo wadaagay ayuu ku sheegay in ilaa yaraantiisii uu xiiseynayay siyaasadda
markii igu horreysay aan siyaasadda ku lug yeesho waxay ahayd sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii oo aan si mutadawacnimaha ula shaqaynaya xildhibaanka gobolka ee xaafadayda xilligaas waxaan fursad u helay inaan dhagaysto dad aad u badan oo reer edmontona kuwaasoo danaynayay wax ka qabashada dhaqaalaha deegaanka iyo helidda adeeg dadweyne oo wanaagsan
jibriil ibraahim cali waa aabbaha haaruun maraanqadka taleefanka ee magaalada edmonton kula xiriiray ayaan weydiiyey siduu u arko in wiilkiisa oo siddeed iyo toban sano jira uu yeesho hami siyaasadeed oo heerkan gaarsiisan waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay anigoo aabbaha wiilka dhalay ah iyo dadka soomaalidu ay aad ugu faraxsan yihiin in wiil da-dan jira uu yeesho hami uu ugu tartamo golaha deegaanka edmonton waa arrin aad iyo aad loogu farxo waa arrin diilo gelinaysa dadka soomaaliyeed ee magaalada edmonton maadaama magaaladan loo yaqaanay magaaladii dilka ama dedmonton oo ilaa iyo toddobaatan dhalinyara ay ku dhinteen in maanta wiil saddeed iyo toban jira uu istaago inuu noqdo golo degaan waa arrin aad iyo aada loogu farxo waa arrinna tusinaysa in wakhtigii dilka wakhtigii dhibaatooyinka aan ka soo kabanayn oo aan ka baxayno soomaali haddaan nahay haaruun jibriil cali ayaa xusay inuu dareensan yahay waxyaabaha horyaala bulshada ee u baahan in wax laga qabto isagoo soo hadal qaaday helista gaadiid dadweyne oo bilaasha guryo qiimo jaban oo ay dadku degaan iyo helista nidaam ku dhisan cadaalad
siyaasadda ololahaygu waa inaan diiradda saaro in edmonton ay noqoto magaalo aad u wanaagsan oo uu ku noolaan karayo qof walba taas waxaa qayb ka ah baahi loo qabo hagaajinta arrimaha cadaaladda ee biliiska magaaladeenna waxaan sidoo kale dadaal ku bixinayaa helista in gaadiidka dadweynuhu uu noqdo mid lacag la-aana
haaruun ayaa qirsan inay mas-uuliyad weyn hor taallo haddii uu ka guuleysto lixda murashax ee kale ee kula tartamaysa xaafadda babestayo ee hore loo dhihi jiray word aid jibriil ibraahim cali wuxuu rumaysan yahay in wiilkiisu uu fariin u dirayo dhalinyarada kale ee soomaalida ee dalkan isagoo u muujinaya in dalkan la wada leeyahay oo ay isku dayi karaan inay noqdaan waxa ay doonaan waxay didiilo gelinaysaa dhalinyarada da-diisa ah ama kuwa ka waaweyn in waddankan annagu aanan ku ahayn marti oo aan qayb ka nahay oo aan noqon karno ama aan fadhiisan karno miiska looga taliyo ama ha noqoto magaalada edmonton ama ha noqoto gobolka alberta ama ha noqoto waddanka canada waxay kaloo gelinaysaa inay waxa ay doonaan ay noqon karaan oo ay ku xiran tahay ayagu iyo dadaalkooda ay la yimaadaan maadaama wiil siddeed iyo toban jir ah uu haatan u taagan yahay ayna u dhowdahay inuu ku guulaysto soomaalida degan gobolka albeerta ee dalkan uma suurogelin inay xitaa hal kursi ka helaan dowladda federaalka tan gobolka iyo midda golaha deegaanka oo hadda doorashadu ay ka harsan tahay wax ka yar hal toddobaad xuseen nuur xaaji v o a toronto